gudoomiyaha degmada luuq ee gobolka gedo maamulka jubbaland daahir maxamed nuur iyo gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi ayaa deeq lacag ah ku wareejiyey maamulka iskuulka hoose iyo dhexe ee degmada luuqa lacagtan lagu wareejiyey maamulka iskuulka luuq ayaa ah mid loogu talagalay in la siiyo ardayda dhigato fasalka sadeedaad si ay isaga baxshaan lacagta ay ku galayaan imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga dhexe daahir maxamed nuur gudoomiyaha degmada luuq ayaa sheegay in uu waajib ka saaran yahay maamulkiisa garab istaaga goobaha waxbarashada si loo soo saaro jeel aqoon leh oo bulshada haga waxaan halkaan ugu maadnay ardaydii sana dugsiyaadkii u dhammaatay sadeedaadka ee u gudbaysay sekondariga ayaan halkaan ku soo booqannay waxaan u maadnay ujoodkanaga uu yahay inaan ka caawinno maadaama ay gudbahayaan xilli kulalla lagu jiro waalidiintoodina inta aragtoy wax soo baranhaya juhdi ku bixinhayeen lacagtii labaatan iyo shanta doolar aheyd boqol iyo afartankaas arday oo gudbayso oo fursad ilaahay u siiyo inay maanta u gudbaan sana dugsiyeedka ay u gudbaan secondarygii inaan annaga maamulka degmada ah maadaama waalidiintooda muddo badan ay juhdi soo gelinahayaan xilli kulalla lagu jiro inaan annaga ka caawinno tariibkan lacagtaas looga baahan yaho labaatan iyo shanta doolar ah annaga maamul ahaan aan ku dhiiri gelinno dhallinyaradaas yararkoo soo kacayso jiilka cusub oo dalkooda iyo dadkooda ina wax uu qabtaan rabo waalidiintoodna ay ku soo gacmadaaleen oo ku soo rafaadeen oo juhdi badan ku soo bixiyeen inaan ku dhiirigelinno waalidiintoodna inaan mataqaanaa arrintaas ka caawinno ayagana aan dhiirigelinno muraalkooda aan ka dhigno mataqaanaa dad maamulkooda uu garab taagan yahay arday la jecel yahay waxbarashadooda la jecel yahay lagu faraxsan yahay intaasaan maanta meeshaan u imaadnay qaar ka mid ah ardayda iskuulka degmada luuq ayaa ka mahad celiyey in maamulka degmadaasi uu ka baxshay lacagtii ay ku geli lahaayeen imtixaanka shahaadiga ah waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha degmada gudoomiye daahir iyo ku-xigeenkiisa shalayto si qurux badan buu xafiiskiisa inoogu soo dhaweeyey annagoo wadana codsi ah ardayda shahaadiga u fariisanaysa sanadkan oo sideedaadka ah ayaa waxay statetka ka qaadayeen lacag shan iyo labaatan doolar ah annagoo ogsoon xaaladaha ay ku jiraan xaaladaha ka jira degmada ayadoo fatahaada iyo xaalada adag soo maray codsigii shalaa u geysano ahayd inuu lacagtaasi inaga gacan qabtaa aad buu u mahadsan yahay si qurux badan buu codsigeena oga soo jawaabay isagoo lacagihii aan ka codsanayna saakeet iskuulkanaga inoogu keenay aad buu u mahadsan yahay run ahaantii arrinkaas waa arrin muujinaya wada shaqaynta ka dhexeysa gudoomiyaha iyo shacabka uu yacni maamulayo in ardaydii iskuulkii culayskay dareemeen ee gudoomiyaha u tagaan oo codsigoodii yacni intay u gudbsadaan haddana si dhaqso badan oo uga soo jawaabo run ahaantii waa mid muujinaysa xilkasnimada iyo waxqabadka gudoomiyaha aad baan ugu mahad celinaynaa annagoo matalina ardayda iskuulka oo idil waxaan leenahay mudane gudoomiye fal kudaysho mudan baa samaysay aad baana kaaga mahad celinaynaa xilli maxaydii wanaagsan oo bisha ramadaanna waa lagu jiraa marka waa dareensanahay yacni kaalintaa noo buuxisay annaga iyo waalidiintanana sidoo kaleeto waa ku faraxsannahay
si kastaba boqol iyo afartan arday oo dhigata fasalka sadeedaad ee iskuulka luuq ayaa ka faa'iidaystay deeqda lacagta ah ee uu ku wareejiyey maamulka degmada luuqa